waa dhowah waa mahadsantihin waa maxay warka ka soo yeeray ee taliska ciidanka uganda ee duulaanka ku jooga soomaaliya maxaad faahfaahin naga sii kartaa
bismillaah Eh, runtii eh, warkaas eh, anigu runtii eh, waa war eh, siyaabo kale loo fasiran karo Eh, ma ahan eh, runtii war rasmi ah oo la isku hadlayn kara anigu runtii ooma arko Eh, nimankan beesha caalamka iyo iyo uganda eh, ciidamadan uganda oo calooshooda shaqaystayaasha ah een, meesha lacag bay u joogaan marka ah, waxaan filayaa lacagtaas haddii laga gooyo unbay waddanka ka baxayaane Eh, wararkaas runtii een, horta inuu saxan yahay iyo inuu inuuna saxnayn war kama hayo Eh, ma- lamana xaqiijin karo laakiin madaxweynaha uganda wiilkiisa ee taliyaha ciidanka uganda ah bartiisa ee, x wuu kusoo qoray hadalkan waxaa suuragal ah inaan ciidankeena dalka kala baxno haddaba ee, ugandeska maadaama ay yihiin ciidanka ugu badan ee soomaaliya duulaanka ku jooga ee difaacaya madaxda dowladda federaalka iyo sidoo kale ee, ciidanka jooga ee, xerada xalan ee cadaanka iyo madowga isugu jira ee, haddii ugandesku qalabkooda rartaan dowladda federaalka maxaa ku dhici kara
waxaa ku dhici kara waa dhammaadkooda waaye Eh, runtii waa la og yahay Eh, cid kastana way og tahay ciidamadan afrikaanka ah la-aantood dowladda federaalka lix saac ma jiri karto lix saac ma jiri karto Mhm.
marka eh, waa waxa weeye eh, m- mar alla markay ciidamadaas baxaan iyo mar alla markay dowladda federaalka dhintaan waa isku mar waaye Mhm. waayahay dhaqaalihii ayaa laga goostay een, duulaanka cusub ee awsom saas awgeeda ayuu hadalkan ee, u yiri ma la odhan karaa taliyaha ciidanka uganda waa dhici kartaa inuu inuu eh, ku maalahayo maxaa yeelay eh, ciidamadan waa ciidamo calooshoodu shaqaystayaal ah Eh, lacag bay wadanka u joogaan Eh, maadaamay lacag u joogaan eh, inay yidhaahdaan ciidamadan waa ka kala baxaynaa waxa weeye eh, qolada tan lacagaha bixiso ayay doonayaan inay lacagaha soo dadejiso marka eh, sababtoo ah een, dowladda federaalka iyo nidaamkan maaragtay beesha caalamka la yidhaahdo ee soomaaliya ka jiro een, ciidamadaas ugandhayska iyo ciidamadaas maartaqaanaa ajnabiga iyo etoobiyaanka iyo kenyaatiga la-aantood ma jiri karaan mana mana joogi karaan marka een, wuxuu ku khasban yahay inuu yidhaahdo ciidanka waa la baxaynaa si mataqaanaa dhaqaalaha ee, loogu furo ama maaragtay ee, ee, ee, maaragtay uu soo dedejiyo in dhaqaalo la siiyo Mhm. Ee, dowladda federaalka xilligan maxay ku mashquulsan tahay Ee, dowladda federaalka mar kasta waxay ku mashquulsan tahay musuq maasuq iyo boob iyo dhac iyo lacag iyo isdabamarin waxaasay ku mashquulsan tahay sideedaba waxaa kaloo ay ku mashquulsan tahay ee, dabadhilifnimo iyo ma- waxay kaloo ay ku mashquulsan tahay ee, sidii ay lacag u heli lahaayeen ee, jeebabka laga buuxsado ee, dhalinyaro dagaal loo gelin lahaa ee, mataqaanaa been iyo mataqaanaa ee, dacaayad been oo maaragtay ee, loo sheegi lahaa ee, j- jabkooda inay qariyaan waxyaabahaas oo aan caawinaynin ayay dowladda federaalka ku mashquulsan tahay midda labaad dadka soomaaliyeed waxaan rabaa arrin muhiima inaa u sheego Een, waxaa jirta wax la yidhaahdo qofka markuu xanuunsado oo aad uu u- dabcaan u noqdo oo marka dambe wadnihiisa uu shaqayn waayo waxaa lagu xiraa machine la yidhaahdo life support machine marka life support machine-kaasaa markaa suurtogeliyo inuu wadnihiisa uu bumbeeyo oo dhiigga jirkiisa u gaarsiiyo sidaa darteed dowladda federaalka waxaa ku xiran mashiin noocaas oo kaleeta ah oo la yidhaahdo life support machine waxaa yeelay eh, dadka waxyaabaha hadda eh, markii la yidhaahdo eh, nidaamkan eh, reer galbeedka laftooda way aaminsan yihiin eh, waxyaabahan la yidhaahdo principalka marka dadku ama waddan kaste waxay leeyihiin eh, caqiido iyo waxyaabo aas-aasi ah oo waddankooda iyo dadkooda iyo dhaqankooda iyo diintooda lagu ilaaliyo Mhm.
marka eh, nidaamkan eh, marta reer galbeedka eh, wadamada ay rabaan inay burburiyaan ama wadamada ay rabaan inay isticmaalaan waxay ka waxay ka ku sameeyaan baahidooday badiyaan kadibna waxay noloshoodao dhan ku xidhaan gacanta reer galbeedka sidaa darteed baayna awood u lahayn xataa inay hadal ka hor keenaan ama ay wax ka diidaan iska dhaafe marka waxaa weye waxaa samee waxaa samee haddii kale waxaan kaa joojinaynaa mataqaanaa caawinta iyo ciidamada aan aan ku siinayna iyo ciidamada amison baan kaa joojinayna haddii kale wax kastoon doonayno waa inaad noo qabataa marka waa dawlad noocaas u samaysan waaye markii horena waxaa la rabaa khariidada adduunka in soomaaliya laga tirtiro waa federaal lagu qabsanahayo soomaaliya oo la doonayo etoobiya iyo kenya inay soomaaliya kala qaybsadaan oo dowlad waddan soomaaliya la yidhaahdo laga waayo marka waxaasaa laga shaqaynayaa maadaama waxaas laga shaqaynayana dadka soomaaliyeed xaqiiqatan way arkaan sidaa darteed baa dowladda federaalka inay wax aburiso ama ay wax u cagajuglaysa maahane wax taageersan oo shacaba oo taageersan haba yaraatee markii laga reebo dad mooryaan ah iyo waxoogaa mataqaanaa xaaraangunaaxa markii laga reebo iyo dadkaan masaakiinta ohoo askarta ohoo maaragtay boqolka doolar ee daba ordahayo iyo shaqaalo ee maaragtay qaabkaasoo kale u shaqaynaya marka laakiin shacabka soomaaliyeed ma taageersano sababta uma arkaan dowladda federaalka inay tahay wax la yidhaahdo national project sidaa darteed fiiri waxaa la rabaa reer galbeedku waxay rabaan waxaa maqli jira dhagax hal dhagax baa laba shimbir lagu dilaya waxaa la rabaa al-shabaabna in laga takhalluso dowladna laga takhalluso oo waddanka fowdadii iyo lagu celiyo dagaal oogayaashii waxa ugu weyn oo ka hortagaya waxaa weye dowlad soomaaliya nidaam dowladeed inuu soomaaliya ka dhasho lama rabo haddana waxay ku leeyihiin dowlad baan soomaaliya ka dhalinayna waa dowlad la doonahayo in lagu baabi'iyo ummadda soomaaliyeed oo waddanka soomaaliya iyo dowladda soomaaliya shacabka soomaaliyeed iyo soomaaliya jiri jirtay khariidada adduunka sidii looga tirtiri lahaa bay ka shaqaynayaan dowladda federaalkana sidaasay ka shaqaynaysaa iyo maamul goboleedyada waayahay aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa injineer idriis xasan faarax